anuu kamid baan ahay nolosha run ahaantiina wax badan oo fiican nolosha way soo qabatay muddadii marka ay jirtay oo oo runtii yani isusoo dhawaanshaha iyo isusoo dhaweynta maamul siyaasiyiinta madaxda gobolada iyo dawladda federaalka runtii aad bay uga shaqaysay waanay waanay wax wax wax laga wax laga deersaday weeyaan inay nolosha shaqaysay oo howlaha ay qabatay hase yeeshee laakiin waxaad moodaa oon aada iyo aad uga xun dhahay qodobka ugu daran ama ugu daraan diideyna waxa weeye sidii qaabkii loogu soo loogu qaybiyey maxaa la yidhahdaa meelaha dega somaliland sidii loogu qaybiyey ay cabashadu ka timid iyo go-aankii madashu soo saaray ahayd in maxaa la yidhaahdaa iyadu iyagu ay tilmaamaan ama ay qoombeeyaan cidda aasa maxaa la yidhahdaa kuraasta taasaa horta cabashada ugu weyn waayo waxaan cid kastaaba iyagaa yaqaanaa siday u qaybsanayaan markaa in loo daayiyo oo iyagu qaybsadaan ayay ahayd midda labaad oo dadka deegaanka way isyaqaanaan siday uqaybsanayaan siday u kala qaadanayaan intaa loo sameeya midda labaad dowlad goboleedyada kalena cidba looma qoondey marka in iyagana la yidhaahdo maydi inu ciddaasaa le cid meesha qabato meehena waxay ahayd in loo daayo la yidhahdo intaasaan isku daray idinkuna markaa waxaa laydinka rabaa inaad la timaadaan sidaad uqaybsan lahaydeen marka cabashadu ma waxay sal ku haysaa arrinta laydin yidhi sidaa u kala qaata oo war-saxaafadeed ka xusnaa mise saamiga laftigiisa loo qoondeeyey xildhibaanada kasoo jeeda iyo dadka kasoo jeeda somaliland ee ka qaybgelay labada gole runaantii horta waa mid dawladda kulleyba saami qaybsigu waa mid gocasho badan way jirtaa oo ay dadka reer somaliland ay ka gocanayaan go-aamo badan oo siyaasi ah oo ilaa iyo lixdankii soo taxnaa tan naftiin bay kamid tahay oo ah qaladaadka siyaasiga la gelayo in bay kamid tahay in qayb aanay aanay runi runtii aanay mudnayn mar walbaba la siiyo oo ay maanta maxaa la yidhaahdaa iyadoo awalba qawadayay koob iyo tobanka xubnood in maanta haddana la yidhaahdo weliba yani waxna waa lagu dara haddana wixii waa marka taas waa mid midda labaad ugu daran waxa weeyaan iyagu waxay filayeen in oo aa maalintii xitaa intii madashu socotay proposalka aan u keenay waxay in wax lagu daro si calaqal loo gaaro qoondadii ay dadku inay ku qanci kari lahaayeen tina may may may suurtoodin wuxuu wixii ka yarbaa ayaa ayaa lagu ayaa ayaa lagu soo daray marka runtii mar walbaba saami qaybsigu waa mushkilada ugu weyn ee runtii ay tabanayaan dadka inu kasoo jeeda inu gobolada waqooyi ama somaliland kasoo jeeda ay mar walba tabanayaan waxaana yani dhibaatadu tahay inaku ma maadaama dadka halkan jooga ay u taagan yihiin midnimadii in doonayaanna inay isu soo dhawaanshaha la ina dadka ay xaggi jiraala ka shaqeeyaan inaanay markaa suurtoodin in dib loo celiyo oo wixii markii horeba aan lagu qanacsanayn ay dadku ka ay ka goosteen ama ay diideen in haddana maanta maalin walbaba ay noqoto in dib loogu celiyo ay markaa tab tagaan yani ama ay cabashooyinkaa ay kasoo baxdo oo mid aan wanaagsaneyn marka taas way runtii cabashada ugu weyn waa taa weeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dowladda federaalka tahay dabcan gol madashiina waad ka tirsan tahay marka xaggee baa wax ka khalda dad badan baa isweydiin karaa talada miyaanu ra-iisul wasaare ku-xigeenka laftigiisu miiska geynin oo madaxweyneyaasha kale iyo dadka kale u sheegin maadaama dee adigu mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeyay kamid tahay madashina aad kamid tahay xaggee wax ka khaldamay
runtii dee wa ino anaga kolley waa geenay anaa n fikirkeediina waa diidanay de kale waxa weeyaan mid weeyaane dee mar walbaba go-aanku waa go-aan aan keligay aan ahayn waana go-aan madaleed marka haddii ra'yigaaga laga bato waxba kama qaban kartid keligaagaas marka ra'yiga waad geysay waa lagaa ra'yi batay ra'yigana wuxuu noqday in sidan loo qaybiyo iminka maxaa xala xalka waxa weeyaan in runtii shirkaa la qaban doono biidnillahi tacaala bisha toddobadeeda september toddobadeeda waxaan rabnaa inay madashu ay runtii dib eegis ku samayso oo dib eegis ay ku samayso ay saxdo saami qaybsigii weliba khaasan aqalka sare ayaan ayaa ayaa ugu muhiimsan oo aanu weliba ku boorinayna annakuna waa u geenaynaa wixii ay nala tahay in loo baahan yahay